asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanto wanaagsan dhegaystayaal waxaan idin leeyahay kusoo dhowaada waa xubinteenni murtida maanta mar kale waxaa laaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle xubintan murtida maantuna waa xubinteenni joogtada ahayd ee aan kolba dhinac ka soo goyn jirnay hadday noolo tahay hadday rag tahay hadday dumar tahay hadday duunyo tahay hadday dal tahay hadday diraac tahay hadday nooc kasta ay ahaan lahaydba kolba dhinac innaga gooni inoo ah oo damaceenna gooni ahaaneed amaba xulasho ahaaneed ku saabsan aynu ka soo goyn jirnay waana xubinta murtida maanta ee sida joogtada ah halkan idaacadda star f m aad uga dhegaysataan waana xubinta murtida maanta ee laga yaabo dad fara badani oo mahmaahyaha afka hooyo iyo sheekooyinka daboolan iyo kuwa maaragtay tusaalayaasha leh ay aad iyo aad ugu adkaayeen ay ka faa'iidaysteen ay macquul tahay waa xubinta sida joogtada maalin kaste halkan uga baxda waana xubinta la dhihi karo dad fara badan oo afka hooyo daneeya ama hidihiiyo dhaqanka daneeya ayay waxay u noqon kartaa cashar joogto ah oo ay barqo kaste qaataan xubintan murtida maantana idamka eebe waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi labo labaa u daran labo laba ayaa u daran labada labadu u daran tahay waxaa weeye rag camala'aan baa u daran haweenna raasla'aan baa u daran waa xaqiiqo oo dee waxaan u malaynayaa miyi iyo magaalaba ninka ragga ah ama aan xoolihiisa raacin ama aan waxba qabsanin ma tabcade xoolomadadar saaqid iyo magacyo kaloo fara badan ayaa loogu yeedhaa haweenayda aan hooyiga lahayn amaba aan reerka lahayn amaba guurka ka daahdayn magacyo kale oo fara badan ayaa loogu yeedhaa oo maaragtay aan qoodhiyo xero lahayn magacyada markaas noocaasiya kala duwan ama aan qoodhiyo xerada lahaynee noocyadaasa gabadha iyo ninkaba loogu kala yeedhi karo darteed ayay mahmaahdanu ku imaatay oo sheekada ah haddii eebba idmahayo ee labo labaa u daran ay ku soo baxday laba laba u daran labada u daran waxaa weeye rag camal la'aani u daran haweenna raas la'aani u daran waa labo labo ayaa u daran rag camal la'aani u daran haweenna ama dumarna raas la'aani u daran baa lina leh oo dee labaduba waynu aragnaa tilmaanteeda oo ninku hadduu hadda uu raas la'aan yahay oo heeraha bawdkooda iska seexdo ee cidna maaragtay taa kuma sii caayaysa laakiin ama uu xoolihiisa iska tabcdo laakiin hadduusan maaragtay uusan wax camala qaban inuu camal diid yahay taas ayaa maaragtay ceebinta ugu fara badan iyo cayada ugu fara badani kaga dhacaysa gabadhana dee hadday raas la'aan tahay dadka soomaalidu magacyo fara badan oo kale cajiib oo qaarkood maaragtay cajiib yahay ayay u bixinhayaan ama ay ugu yeedhahayaan oo ay dhahayaan muhiim ma aha halkan inaan ka sheegno magacyada iyaga maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa doqoni xin mooye xisaab ma barato doqoni xin mooye xisaab ma barato ayaan dhahaynaa taasoo aan u malaynaya inay tahay mahmah dadku wada fahmi karo doqonixin mooyaane xisaab ma barato ayaa la yidhi